إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد بابك سديدي صدن كمدا من كتاب البيوع والله واحقدي سي وحيابي رعسنا بيعة ومنفعوين كيو لك ليبسنيو أما دافتي باب في كسب الأطباء dadkii wax daaweynaya iyo qoladii caafimaadka oo shaqadoodii iyo xirfadoodii iibsadaa ama aqoontii ay lahaayeen cid ku daaweeya wax ka qaata weliba waxa uu halkan ku xusi doonaa qofkiioo diin iyo qur-aan dadkii ku daweeyo mushqaayad ka qaata inay xalaal tahay iyo daliilkeedii can abi saciidin alkhudriy ana rahda min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam koox asxaabtii rasuulka ah safar tegay waxaa ka madaxa asxaabigan abi saciide xadiidka warinaya laftiisa ninka faatixada ku akhriyeyna waaba isagaba indalaquu fii safratin safaruuha safar ay galeen bay tegeen fa nasaluu waxa ay ku degeen bixayin min axyaa'i alcarab qabiilo qabaa'ilka carbeed ka mid ah ayaa ay ku soo degeen qabaa'ilkaa carbeed ayay qaarkood ku degeen fastadaafuuhu martigeliyay weydiisteen iyo sooriyo oo yidhaahdeen nasooriyeya fa abow an yudayifuuhum inay martigeliyaan bay diideen sidii qoladii nebi muuse iyo khadirba ay u diideen oo kale qaala wuxuu uhi faludiqa sayidu daalika alxay waxaa la qaniinay qoladaa kii suldaanka u ahaa ladqigu waa qaniiyada sayidkuna waa odaygiiyo hormuudka kii deegaankaa odaygiiyo suldaanka u ahaa unbaa bahal hoose dhag ku siiyey bahalka hoose ayaa qaniinay fa shafow lahu bikulli shayin waxay ku daaweeyeen wax walba laa yanfacuhu shayan waxba waxba wax wax u tarayaa ma jiro wax walay ku daaweeyaan wax wax u tarayaa ma jiro fa qaala bacduhum qaarkood baa soo jeedinkeenoo waxay idhaahdeen low ataytum haddaa u tagtaan haaulaa'i arahd jamaca halkaa fadhiya ee martida ah haddaynu u tagno aladiina nazaluu bikum kuwaasoo idinku soo degay way fiicnaan lahayd kuwaana maynu dawo weydiinno halkaa martidee fadhfadhiya ila rag tala kama dhammaatee lacalla waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu yahay cinda bacdihim shay-un qaarkood inay shay hayaan baa laga yaabaa qaarkood inay wax hayaan daawo ah yanfacu saaxibakum odaygiinan anfaca waxaa laga yaabaa qaar inaynu ka helno daawo anfacda odaygeenna fa qaala bacduhum qaarkood baa waxay yidhahdeen intay asxaabtii u yimaadeen inna sayidanaa ludiqa waar ninkii odayga noo ahaa la qaniin fa shafaynaa lahu bikulli shay wax kale wax walbana uga dawo doonay ama ku daaweynay lahu laamku hadduu bimacnaa albaaya fa shafaynaa bihi lahu bimacnaa bihi bikulli shay wax walba ku daaweynay odayga falaa yanfacuhu shayun fahal cinda cinda axadin minkum mid idinka idinka midi ma hayaa shay-un wax yashfii saaxibanaa saaxiibka iyo caafimaadiya yacni ruqya ruqyadaa berigaad socon jirtayoo war nin wax ku daaweynaya oo wax ku akhriyaya odayga la qaniinay oo caafimaad u hayaa ma jiraa fa qaala rajulu min alqowm nin qoladii asxaabta ka mid abaa wuxuu yihi waa ninkan colka horkacaya abi saciid alkhudri inii la arqi anaa ruqyo ku akhriyay aniga ayaan ruqyo ku akhriyay walaakiin ha yeeshe ee istadafnaakum dee sooryaanu idin weydiisanay fa abaytum an tudayifuuna inaadna sooryo gelisaan waa diideenoo waa naga seexateen reer miyigu waxay idhaahdaan qoladaasi martidii way ka seexdeen oo may sooriyeynin reer magaalkuna waxay dhahan way u dhagooleeyeen ama way u aamuseen marka oo aamuska reer miyiga noocaasa sidaasay yidhaahdeen maa ana biraaqin idinkuma tufayo bu oo kuma tufayo xataa tajcaluu lii juclan ilaa mushqaayad ii magacowdaan heshiis baa la kala saxeexanayaa buu heshiiskaasoo sheegaya inaan aniguna daaweeyo hadduu bogsadana waxna siisaan fa jacaluu lahu waxay u cayimeen qatiican min ashaar koox xayn adhiya xayn dhanoo adhiyaa lagu heshiiyey tiradu markaa imika la siinayaa waa tiro hore loo cayimay oo sodomeeye adhiya taqriiban ayaa uu kula heshiiyey oo uhi dee waa hadduu bogsado haddaan u bogsan kuma jirto mudawooyinkii hore unbay la mid noqonaysa hadduu bogsado faataahu uu yimi faqara'a calayhi biummi lkitaab intuu u yimi unbuu ku akhriyay hooyadii kitaabka waa suurat اlfaatixa wayatfilu wuu tufayaa xataa bari'a jeer uu bogsaday kolba uu ku tufayaa uu ku akhriyaya oo candhuuftiisu ku tufayaa kaannamaa unshita min ciqaab waxaa la moodaaba in odaygii dabar laga furay odaygii baxaadegayay ayuunbaa kadh wixii hayay ka degay faawfaahum faawhaa faawfaahum juclahum markaa dee faacilkii jamac kamuu dhiginee mufrad buu ka dhigay odaygii baa soo aakhira toosay meesha ka talinayayoo faawfaahum markaa wuxuu u dhammaystiray odaygii juclahu mushqaayadoodii alladii saalaxuuhu calayh ay kula heshiiyeen mushqaayadii lagu heshiiyey u nimanku way daaweeyeene yaan dib loogaga noqonine hadda ha loo tiriyo fa qaaluu waxay yidhahdeen asxaabtu iqtasimuu waar dee qaybsada adhiga adhigan mushqaayadda ah bal dee inoo qaybiya fa qaala aladii raqaa asxaabigii ku tufay baa waxau ihi laa tafcaluu ha samaynina xataa na'tiya rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalama jeer aynu nebiga u tagno fanasta'mirahu aynu amar weydiisanno iyo fasax iyo ogolaasho ma la cuni karaa waxaan qur-aanka lagu soo qaatay mise lama cuni karo faqadow calaa rasuuli اllaahi sala اllahu calayh wasalam nebigii bay kusoo kal laheen kuna soo noqdeen fadakaruu lahu dalik arrintiibay u sheegeen fadakaruu dalika lahu faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku markaa waxau ihi min ayna xaggeebaa calimtum ka ogaateen annahaa ruqya suuraddan inay dawo tahay suurat اlfaatixa axsantum wanaag baad samayseen wadribuu lii anigana waxa ii cayintaan macakum anigoo idinla jira bisahmin qayb iyo qori qaybsada wanaag baad samayseen hambalyo qaybsada adhiga anigana igu dara qaybta marka qowlkii iyo ficilkii iyo qaadashadii si ay u walaaloobaan nebigu aada iyo aad buu macnaha waxaan inuu isaguba wax ka cunay xalaalnimadiisi usii akidaya inta ka shakidaan iska daayo anigana igu dara buu xadiidkan kalena waa dhinac kale raaci can khaarijata bni salt can camihi annahu mara biqowmin qoluu soo maray faatowhu way u yimaadeen faqaaluu waxay idhahdeen inaka ji'ta adugu waxaad ka timi min cindi haada arajuli bikhayr ninkaasoo nebi maxamed aad ka timi khayr baad kala timi khayrku isma qariye eh gaal iyo islaamba nebiga waa u qiraya khayr baad kala timi farqi lanaa haada arajul bal ninkan noo daawee faatowhu waxay u keeneen kii hore mid la qaniinay buu ahaaye kani waxay u keeneen birajulin nin mactuuhin oo waalan fi lquyuud oo silsiladaysan silsilada ku xidhan yihi faraqaahu biummi lqur'aan alaaata ayaam saddex maalmood unbuu ku daldalayay suurat lfaatixa kolba qadaruu ku akhriyaba qudwatan oo cashiya gelinka hore iyo gelinka dambe labada fiid cawl labada maqaariib idhaahdaan soomaalidu labadaa fiil cawl unbuu ku akhriyaa aayaadka ilaahay cajaa'ib leeyahna qur-aanku leeya waleyli idaa cascas habeenka eega markuu sii casaado ama soo casaado waa labadaba lagu fasiraya wa kullamaa khatamaha mar kasta oo uu dhammeeyo jamaca wuxuu ururiyaa asxaabigaasi busaaqatan candhoof busaaqan cafwan ya busaaqahu markaa damiir baa ku jira candhuuftiisuu biiriyaa uma tafala markaasuu ku tufaa candhuuf badan buu ku saydhiyaa fakaanamaa unshita min ciqaal kanina sidii kii horuu noqday oo waalidii buu ilbiriqsi kaga bogsaday fa acdawhu shay-an waxbay siiyeen bushqaayada fa ata nabiya sala allahu calayhi wasalam fadakarahu da fadakarahu lahu nebigu u yimi uu sheegay faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ihi kul iska cun daruuri maaha inu cuno laakiin isticmaal baa looga jeedaa walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil macnaha cunitaanku waxa u badan ee loo isticmaalo weeye anfaca marka isticmaal bay ka dhigantah fala camrii qasami cimrigaygaan ku dhaartee laqad akalta biruqyati xaqin ruqyo xaqa daw xaqa ayaad wax ku cuntay ha degdegin horta okaadi laqad akalta biruqyatin xaqi ruqyo xaqa baad wax ku cuntay la min annaasi dadkii waxaa ka mida man akala biruqyati baail ruqyo baadila iyo dawo baadila dad wax ku cunaa jiree adigu ruqyo xaqa baad wax ku cuntay jawaabulqasamku xagga damuu noqon kol fala camrii baan ku dhaartae lamin laman akala biruqyatin baail lain kaana min annaasi hadduu dadka ka mid yahay man akala mid ku cunay biruqyatin biruqyati baailin baail dawadii haddii dadka qaarkood wax ku cunaan laqad akalta biru'yati xaq adigu dawo xaqa baad wax ku cunta way jiraan qaar madowsada dadka oo khuraafaad ka iibiya laakiin adigu dawo saxaho diinta ilaahay iyo qur-aankiya baad ka iibisa marka sidaas weeye oo labadan xadiidba waxay caddeeyeen inay suuratu lfaatixa dawo tahay qur-aankuna dawo yahay oo suntii iyo jinkii iyo sixirkii iyo waalidii intaba ilaahay kaga daaweynaya waxaa xadiidkii uu muujinayaa oo kale qur-aankii haddii wax lagu daaweeyo ducooyinkii nebiga ka soo arooray in mushqaayad lagu qaadan karo layskuma khilaafin taa tii qur-aankunbaa laysku khilaafay waryaha qur-aanka waxbaa lagu qaadan karaa lahaa kanina waa la mid bay lahaayeen oo haddii daaweyntii lagu qaatay dhigaalkii la dhigayay dadka la barayayna waa lagu qaadan doonaa welibana waxa lagu garta uun shardi ma aha laakiin waa in laga heshiiyaa waxaa se kaloo xadiidka ka muuqanaya in marka uu qofkani bogsado mushqaayaddii la kala qaadanayo oo marka mushqaayadda uu qofku mutaysanayo ila waa qof shaqo qabanaye shaqadii markay fusho wey iminka haddaad qof shaqaalaa meel u dirato mushqaayadda goormuu yeeshaa ma bilowguu yeeshaa mise dhammaadka te dhammaadku yeesha ustaad haddaad guri u dhiibato markuu hawsha ka soo rawuxuu dhammaystiruu wax la taaban kara aad ka aragto ayuunbaad siinaysaa mushqaayadda hadduu ku idhaahdo anaa dhisaya ii qadin maya maya baad leedahay waxaad qabanaysa weli maan arag marka sidan labada qisada ka muuqanaysa waxa weeyaan waa la akhiraya lama qadimaya mushqaayadii hadduu ku bogsan waayana waa loo celinayaa qofka waxaynu ka arkaynaa oo kale markay ruqyo noqoto qofkii waa in candhuufta wax gaadhaan oo kaana yadful nebigoo markuu qur-aanka isku daaweynayo ama dadka ku daaweynayo candhuuftiisu gacmuhu ku tufayo ama jir jirhkiisuu gaadhsiinaya ama dadka yaanay badnaaninbe way iska koobnaan waayo labada meeloodba waxaad ka arkaysaa asxaabina yadfilu waa tufayaa kan kalena wuuba u kuusayba maxaad candhuufta ugu badisayna mu odhanin nebigu isaga laftiisuna ducadii uu ina baray waxaa ka mid ahayd meesha xanuunaysa in farta candhuuf lagu tufo ciidda la saaro laydhaa biturbati ardina biriiqi bacdina yushfaa bihi saqiimuna candhuuftayadiiyo ciidda dhulkayaga ayaa ilaahayagu dadkayaga wixii buka ku caafi ah bartii bugtayntoo la saaro culammada qaarkoodna waxay leeyihiin shaygan la yidhaahdo casharkan la tufayo ama biyaha qur-aanka lagu akhriyayo canuuf yaroo khafiif ahoo badnayn waa inay gaadhi kartaa xadiidka aynu akhrinay ay u daliishadaan waxa uu muujinayaa oo kale xadiidku dee inuu xaq leeyahay qofka martida ahi ka ka seexdaana ceebaysan yahay hadduu diidana hore inuu soo marnay inuu wax ka qaadan karo xoog buu kaga qaadan karaa nebigu alayhi asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim walacooda iyo xalaal miirashadooda wixii aanu nebigu wax uga sheegin kumay dhiiran jirin waxay dareemayeen diinta ilaahay inay tahay cibaado cibaadaduna ay tahay in ilaahay un loogu dhowaado marka wixii aanu nebigu u xalaalayn in wax lagu qaadan karo asxaabigii xalayna wuu su-aalay asxaabtanina waa kuwan su-aalaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam shaygu markuu cibaado yahay waxa waxaad ku dadaalaysaa inaad ajri un doonto hadduu cilmigii yahay hadduu qur-aankii yahay hadduu dacwaddii yahay hadduu wacdigii yahay hadafka weyne waa hanuunka hadafka weyne waxa weeyaan dad ubad kuu noqdo ajri lagaaga qoro inaad hesho xataa qofkii qur-aanka dadka u dhigayay culimada bannaynaya in qur-aanka wax ka qaadan karo wuxuu ka qaadanayaa waa masruuf iyo waxa uu ku asturo baahiyihiisa laakiin wax uu wax ku maalgashan karo iyo kayd lacageed kama dhiganayo ilaa waxaa laga hadlayaa waa baahidiisa siduu u dabooli lahaa qofku sida tijaaradda kale iyo busineska kale ma noqonayo qur-aanka kariimka ah iyo cilmiga sharciga wuu ka duwanyo dee waa cibaado qolada diidana waxay leeyihin war salaad iyo soon iyo dee laguma doono adduun halkaa weeye waa maadaamuu cibaado yahay waxaynu arkaynaa oo kale qur-aanka kariimka inaan la saloogin qur-aanka haddii qulhuwalo lagu akhriyo iyo haddii faatixo lagu akhriyo iyo haddii soddonka lagu dhammeeyo waa qur-aan barakadiisii iyo daawadiisiiba wuu leeyahy waxaa dariska laga qaadanaya ku celcelintu inay qiimaheeda leedahay markastuu xanuunku sii adag yahay iyo amraa cudurrada ruuxdu in muddo uu qaato waayo kaa hore iyo kanide way kala adag yihiin qaniye iyo qof waalan oo laga yaabo in jiman iyo sixir iyo waaleen way kala adag yihiin markaa ku celcelin badan ayuu u baahan yahay intan oo dhan ee waxaa looga faaidaysanaya mar hadduu intaba qisada nebigu maqluu taqriiriyey siduu isagu dadka u sheegoo kale ayay ka dhigan tahay waxaa isweydiin le nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu cimrigiisa ugu dhaartay sow ku yidhi man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut qofkii dhaaranaya ama ilaahay ha ku dhaarta ama ha iska aamuso waxay leeyihin culimmadu waa xaaja mustathnaa arrin loo soo reebay weeye nebiga ilaahay baa ku dhaartay cimrigiisa lacamruka inakum lafii innahum lafii sakratihim yacmahuun cimrigaagaan ku dhaartay baa ilaahay uli waalidoodiibay gaaladu ku jiraan marka wuxuuna la odhanayaa isagana ilaahay baa u fasaxay inuu ku dhaarto maadaama cimrigiisa baa rasuulka ilaahay ku dhaartay laakiin guud ahaan waa tii uu diiday dadka waxaa wax lagu daaweyn karayaa qur-aanka iyo sunnada saxiixa ah ee nebiga ka soo aroortay adciyadaa marka ruqyo xaqa iyo ruqyo baabiluu nebigu kala qaaday dad badanoo jimanku waxa ay u laqimeen iyo rawxaanuhu waxay sheegayaan dadka ku akhriyaa jira marka asxaabi baa nebiga ku yidhi bal berigii hore islaamka ka hor waxbaan dadka ku akh akhriyi jirae bal aan ka bal iga dhegayso uu ka dhegaysto wuxuu uhi wixii aan shirkiyaad lahayn waad ku akhrii kartaa xataa tan ma'huurkaabayay ahaanin ee la tijaabiyey intaasi mustafaadaadka inagaga filan waxaa laga faa'idayaa way badan yihiin baabun fii kasbi alxajaam qofka toobinlaha ah mushqaayadiisu ma xalaal baa mise waa xaraam can raafic ibni khadiijin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay waxau uhi kasbu lxajaami khabiif qofka dadka tooba mushqaayadiisu waa waxa uu halkaa ka qaadanaya waa wax liita wa hamanu lkalbi khabiid ayga lacagtiisuna waa wax liita wa mahru lbaqyi khabiid ta jirhkeeda iibsanaysa wixii ay qaadatayna waa wax liita saddexdaba khabiid buu ku sifeeyey marka labada hore waa mukhtalaf laakiin ta dambe waawaa mutafaq calaa xurmatiha khabiisnimadeeda iyo xaaraannimadeedu waa wax la isla waafaqsanyay gabadha jidhkeeda iibsanaysa laakiin labada hore khilaaf baa ka jira oo xajaamka axaadiidta dambaa fasixi doona qofka toobinlaha ah mushqaayadiisu inay xalaal tahay waashe shaqooyin ka sii xalaalsan baa jiro weeye ha ahaato wax mubaaxahe shaqooyin aan hoosaynteedaa lahayn oo ka sii wanaagsan baa jiro wey aygana isaga culimmadu way isku khilaafeenoo kala isku khilaafeen waxa weeye kii markaa haysashadiisu ay xalaashahay kii beerta ilaalinayay kii guriga ilaalinayay kii lagu ugaadhsanayey dee qofkii mar hadduu haysashadiisii sharcigu u ogolaaday dee waan u soo iibsan karaa wax sharcigii kuu ogol yahay inaad haysato dee ma bilaashunbaad ku raadin doonta haddaad baahina u qabto sharcigiina kuu saamaxay waresii yaay waryaaha iyo bahal aan ku ugaadhsado dad dadkii dee warsan maysa laakiin waa inaad adduunkaaga isticmaasha aimo badan baa saa ku tegay qaarkoodna waxay leeyihiin haa ha raadiyo waa loo fasaxay laakiin iibsa dee maya ha iibsanin buu ka dhigaya kani haddaad hesho uun ku ogaadhsa haddaad weydana hubkaaga isticmaal iyo waashmaanadaada kale marka xadiidkaa waynu aragnaa can muxayisata annahu ista'dana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ninkaasi nebiga wuxuu fasax u weydiistay fii ijaarati اlxajaam qofka toobinlaha ama kirayn karaa macnaha shaqaalahayga iyo addoommahayga qaar baa toobinka yaqaano eh ma idhaahdaa soo toob dadkoo lacagta i keen fa nahaahu canha wuu u diiday markaas ijaarada ah falam yazal yas'aluhu wayasta'dinu muu daynin inuu nebiga weydiiyo oo u fasax weydiisto xataa amarahu rasuulku ilaa uu faray oo uu yidhi aniclifhu waxa aada siisaa naadixaka awrka aada dhaansanayso wa raqiiqaka iyo addoommahaaga wixii halkaa ka soo baxay addoomma shaqaalaha ku toobinka kugu shaqeeya mushqaayadda ka soo baxda waxa aada siisaa awrtiiyo addoommaha buuli adugu ha cunin marka waxaa isweydiin la haddii uu xaaraan yahay dee addoommaha lafdigoodu waa dad ilaahay iyo muslimiine ma wuxuu odhan lahaa xaaraan siiya xoolaha iyo addoommaha maya idan markaa waa shay laga yaro cajab badan yun baa laga fahmay can ibni cabbaasin qaala wuxu uhi ixtajama rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuu istoobay wa acطa alxajaama ajrah qofkii toobinlahana mushqaayadiisii buu siiyey walow calimahu khabiiثan hadduu nebigu ku ogaan lahaa xaaraan lam yucdih dee ma siiye ninkaa afaqiihi weynaa ou nebigu u duceeyey allaahuma callimhu alqur'aana wafaqihu allahuma faqihu fi diin nebigu ninkii uu u duceeyey waxa uu leeyahay haddii bahalkani xaaraan yahay mushqaayadaas ma siiye isagaaba u dhiibayba can anas bni malikin annahu qaala anas wuxuu yihi ixtajama xajama dheh abuu aybata asxaabiga magacaa la odhan jiray wuxuu toobay rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam waana addoonna u ahaa faamara lahu nebigu waxa uu u amray bisaacin min tamrin laba kiiliya barh timira ayuu yidhi hala siiyo mushqaayad ahaan waa qadar weynba wa amara ahlahu dadkii iska lahaa addoonkanna wuxuu faray an yukhafifuu canhu inay ka fududeeyaan min kharaaji waxa laga sugayaee wax soo saarkiisa lagu xidho layidhi intaa keen ar ka fududeeyab ama kitaabadii ha ahaata ama wax laga doonayabe addoonku had iyo jeer waxbaa laga doonaa wuu soo saaraa markuu shaqaynaya iyo marka uu dee xiroobayaba markaa wixii laga doonayana bal u fudaydiyagu ninkani hawl weyn buu inoo hayaa marka adigu almuhim dee axaadiidtaa kolka la ysla akhriyo waa inuu xalaal yahay waxaase kollayba iska macruufa dee shaqooyinku inay kala wanaagsan yihiin kala dhib yar yihiin laga yaabo xagga nijaastoo kale inay u kala dhow yihiin dee iminkana sida wax loo toobiyo berigaasi wayala kala duwaneyde qofku intuu afka dhiigga saaraa laga yaabaa mararka qaarkood inuu afka toobinka inuu afkii dhiigga wax ka gaadhaan dhiiggiina waa nijaas howlaha noocaasa buu dee ku howlan yahay marka qofka dee qur-aan dhigaya iyo ka halkan oo kale dee sibay u kala duwan yihin waa la iska arkaya laakiin xaraam maaha waxaa xaraama dadka inaad shaxaado ka toobaya ama kabaha tolaya ama biraha tumayana aada wax ka sheegto hawa naca nacas fariid fariid dabagalay wey aanu gaadhay nin dhididkiisii cunayo wax soo saaray mid gacanta dadka ole ama siyaaro doonaya ama sadaqo ama shaxaadoo shaqaysanna karaya inuu kaa wax ka sheego oo haddana nin dhalada u sheegto waa nacas isxariifiye baabun fii kasbi limaa addoommaha iyo shaqadooda addoonku wakhtigaa uu jiray labiyo dhadigba wuu soo shaqayn jiray weliba wakhtigii carabta islaamka ka hor shaqo xalaala iyo mid xaaraanaba waa loo diri jiray waxyaabaha ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa siday usoo shaqaynayeen maanta waxaan anugu maalin walba kaa rabaa sidan tagsiilayaashoo kale toban dollar wixii kuu dheer anugu tobankaa maalin walba waan kaa rabaa waxaa laga yaabaa dee maadaam sayidkiisii qofkan uu sugayo ama kitaabadii wax lagu xidho layidhi intaa haddaad la kaalaydo xor baa tahay qofkii addoonkaha inuu meelo kala duduwan maro oo meelo xaaraana ku dhaco oo hablaha qaarkood ay sina ku dhici jireen qaarkoodna si toosaabay xaaraanta iyo sinada uga kirayn jireen addoommahooda suuratu nuur baa ilaahay uu ka hadlay arrintaa walaa tukrihuu fatayaatikum cala albiqaa'i in- in aradna taxasunan litabtaquu carada alxayaati dunya marka ha ku dirqinada ilaahay oo wax la diidaydahay marka kasbigoodaasi kii la arkayo inuu xaaraan yahay waa laga tegay kii la arkayo inuu xalaal yahayna waa la qaadanoo xadiidkaa sheegaya ka aan la garanaynin meeshay ka soo shaqeeyeena isagoo ay wadaan unay keenayaan kaasi wuu badan yahay xadiidka can abi hurayrata qaala nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam can kasbi limaa wax soo saarka addoommaha ayuu nebigu diiday kaa markaa la arkaya inuu xaaraan yahay ama kaa aan la garanayn meel ay ka keeneen can daariq bni cabdiraxmaan alqurash qaala wuxu uhi jaaءa waxa yimi raafic ibnu rifaaca ilaa majlis اlansaar goobay reer ansaareed fadhiyaan buu yimid qaala wuxu uhi laqad nahaana nabiyu llahi salى اllahu عalayhi wasalam alyowm maanta nebigu waxyaabuu noo diiday fadakara ashyaa waxyaabihuu nebigu diiday buu sheeg sheegay wanahaa can kasbi lama buu yihi addoontu waxa ay soo saartayna nebiguu noo diiday ilaa maa camilat biyadiha wixii gacanteeda ay ku shaqaysay addoontu mooyaane wa qaala nebigu waxa uu yidhi haakadaa sidaasuu ku yidhi biasaabicihi farihiisuu sidaa ku yidhi markaas nebigu u ishaaray markaa wuxuu nebigu ishaarayna wuxuu aha naxwa alkhubsi waalghasli waalnafshi mid walba sidii lagu samaynayo ku ishaaray faraha khubsigu dee waxa weeyaan maxay waa kibistii adoontii xabaddii u dambaysay ka kacday waa ku odhan jiray malaa bahalahaas aad baa lagu diri jiray kibistaas marka naxwa alkhubs kibistii markaa dee hadduu kibis ishaarayo waa saasay noqon ghasliguna waa soohidii oo saasaa loo soohi nafshiguna waa suufka iyo xigga iyo buurbuurka marka laga biinayo waa tasaa loo feeri jiray nafshi waa feeridii waaya kalcihni lmanfuush marka nafshigaasi waa marka wixii xooggeeda ah ee la arkayo xalaalnimadiisa haa laakiin wixii kale waa laga yaabaa inay soo jacburisay ama wax kale kusoo darto uu diiday can raafic bni khadiijin qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam can kasbi lama addoontu shaqadeeduu diiday xataa yuclama jeeroo la ogaado min ayna huwa wax soo saarkani halkuu ka yimi wixii xaaraannimadiisa la gartay waa laga tegi wixii mashbuuha laga shakiyeyna waa la iska dayin wixii dhididkeedii inuu yahay cadna waa la qaadan dhididkeedii cad waxyaabihii xalaasha ahaa iyo xaaraantii baa lagu kala sheegayaa wixii laga shaqaysan karaya wixii aan laga shaqaysanayn wixii la iidin karaya wixii aan la iidinaynin kitaabu lbuyuuci waalmucaamalaat baabun fii xulwaani ilkaahin kafalalowga ah macaan yarowgiisa macaankiisa uu qaadanayaa laguu sheegi can abi mascuudi can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam anahu nahaa rasuulku wuxuu diiday can hamani اlkalbi wamahri اlbagyi waxulwaani اlkaahin labada hore waynu soo marnay xulwaanu اlkaahin waa qofkan sixirlaha iyo falalowga iyo xidigiyaha iyo kaahinka waxa ay markaa qaataan xulwaan waxa macaan loogu magacaabaya dee maqaraadh baa ka soo maray ilaan hawl iyo tacab iyo dhidid ka soo maray ma jiree waa loo dhiibay una markaasunbuu yidhi dhaqaaji waan ku tufay ama waan yeelay ama wuu noqonayaa hadaluunbuu yidhi kolkaasaa dabeetana wax buuran uu dadka kaga furayaa wuxuu isaga dhigayaa waxaanu ahayn iyo shaydaan uu adeegsanayo marka xaaraanta noocaas oo kale ah saddexdaaba uu diiday oo uu israaciyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa qofka faaliyanimo wax ku qaadanaya ama rawxaan baan adeegsanayaa ama waxyaabaha noocaas oo kale ahi kii sixirlaha waabuu kasii xun yahaybe waxa uu ka dhigan yahay naagtaa jidhkeeda iibsanaysa wixii ay qaadatoo kale baabun fii kasbi lfaxli waxyaabahaan la kala iibsan karaynin waxaa ka mida qoodha biyaheeda macnaha wankii iyo orgicii dibigii awrkii faraskii waxyaabahaas oo dhan markaa had iyo jeer qoodhaa xoolaha lagu darayo hebelow iga iibi dee muxuu iibiyeyba waxaan la arkayn waxa laga yaaba inaanu jirinba waxan qarsoon dee can ibni cumara qaala wuxu uhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau diiday can casbi lfaxli qoodha biyaheeda ama qoodha abaahinteeda iyo orgeynteeda aye abaahiya abaahintaa laftigeeda iga iibi adduun intaa la-eg marka waxyaabaha la ysku caawinayay ka mid tahay qoodhu in laysku loogu darda xoolaha baabun fi lcabdi yubaacu walahu maal waa addoon la iibiyay oo adduun leh oo wax miyuu milkiya addoonku haa iyo mayaba la yidhi markaa qolyaha odhanaya addoonku waxbuu yeelan karaa laa ishkaala fiih ma laha wax murana qolyaha yidhi waxba ma yeelan karo waxa ay ku fasirayaan dariiqooyinka wax yeelan karo matala waxaa ka mida waxyaabihii tawaabicdiisa dharkii uu gashanaa qaaliga ahaa gabadhii dahabkii ay gashanayd oo kale sidoo kale haddii uu yahay mid mukaataba ama saasoo meelun inuu wax ka yeesho si uu wax ku yeelan karo madhab shaaficiy oo kale qaba in aan waxba yeelan karo can ibni cumar can inabiy sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau uhi man baaca cabdan walahu maal qofka addoon iibiye qof ka iibiya addoonkaasina uu xoolo leeyahy ama alaab wato fa maaluhu lilbaa'ici xoolihiisii waxa leh kii iibiyey ilaa an yashtaridahu lmubtaac inuu shardi ka dhigto ka iibsaday mooyaane uu idhaahdo addoonka iyo wixii uu wataba anigaa kaa iibsaday waman baaca nakhlan mu'abbaraa timir la bacrimiyey ama geed timireed la bacrimiyey qofka iibsada faathamaratu lilbaa'ic midhihii waxa qaadanaya qofkii geedka lahaa ee iibiyey ilaa an yashtarida almubtaaca kii gadanaya soo iibsanaya inuu shardi ka dhigtuudha anay iraacaysaa mooyaane marka wax waliba usuul bay leeyihin idan markaa qof qolyaha odhanaya addoonku waxba ma yeelan karo waxay daliishanayaan famaaluhu lilbaa'ic qolyaha odhanaya waxbuu yeelan karaana waxay iyaguna daliishanayaan walahu maalun addoon xoolole sawtan la yidhi kuwan kalena waxay leeyihiin sawtan la yidhi xoolihiisii waxale kii isaga lahaa hadduu xoolaha leeyahay muxuu isaga qaadan waaye ilaa ninkii isaga lahaabaa xoolihii leh nin waliba garle baa ka dhacday waaya markaa shardigu waa sidaasoo waanu idhahda wadhii addoonkaa iyo wax wata igu dar geedkaa iyo midhaha la baxrimiye anay raacaya haddii kale asalku waxa weeye halkaa horu raacaya siyaabaha gartu tee loo kala baxaya sidaas can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man baaca cabdan walahu maalun famaaluhu lilbaayici ilaa an yashtarida almubtaac xadiidkaa hore ibnu cumar baa wariyey kan kale jaabir ibni cabdillaahina waa u markhaati furay baab fi talaqi aadaab lmucaamalaati walbayc iibka iyo wada noolaanshaha iyo wax isdhaafsigu aadaabta uu leeyahay ayaynu ku dhex jirnaayo waxaan la idhaahdo khalkhalka iqtisaadigaah wuxuuba u dhigmaaba khalkhalka caqadigaa ama caqiidada iyo akhlaaqda oo ayuu ku dhowyuhu raacaya oo waxyaabuu ilaahay ummadaha ku halaagabay ka mid nimankii la odhan jiray qowmu shucayb gaalnimada waxa u soo raacaya oo lagu halaagay dhaqaalaha ay ku ciyaareen walaa tabkhasu nnaasa ashyaaa halka qowmu luudba caqiidadii ka xumaataiyo gaalnimada waxa u soo raacayay ragga oo ay wax ka dayi jireen halka qolyo kale burcannimada ay caan ku ahaayeen idan markaa khalkhalka dhaqaale wax sahlan maaha islaamkuna ma ogola attalaacub fi alascaari waalmucaamalaat in dadka sicirka iyo mucaamalaadka lagaga ciyaaro ma ma ogola bal waxaaba mararka qaarkood ay ka darnaan kartaaba dagaalada in xabad lagu abbaaro in hunguriga laga abaaraabaaba ka daranba sidaa daraaddeed ayaa soomaalidu waxay idhahdaan colaadi waxbay kala reebtaaye abaartu waxba ma kala reebto abaartu dad iyo dunyo qof walba aqalkiisae u gelaysa laakiin colku dee qolunbuu jidayaa qaarna way iska istareexayaan markaa dadka dhaqaalaha gacanta ku haya dardaaranka iyo aadaabta islaamku uu siiyey ayaynu duruustan ku qaadanaynaa waa qof fakaannamaa qatala annaasa jamiica inuu dadkii wada laayo kale ka dhigantay hadduu midka sariflaha suuqa fadhi ah wax iska yidhaahdo maanta isagoo iska ciyaaraya oo kiciyo sicirkii ama kii xafiiska fadhiyey wax isweydaariyo oo sicirkii saa ku kaco intaasoo qoys bay halkooda ku taabanaysa marka ismigiisu iyo dembigiisu mid dadka laayo kale u ka dhigan yihi khatarteeday leedahay idan aadaabtii baynu ku jirnaa baabun fi talaqi maa xukmuhu bay ka dhiganta iyadoo lala kulmo badeecaddii soo degaysay ama magaalooyinka soo gelaysay laga hor yaaco ma bannaantay mise ma bannaano can cabdillaahi bni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal rasuulku waxau uhi laa yabic yuu iibinin bacdukum qaarkiin calaa ba calaa bayci bacdin barhka kale iibkooda yuu ku dul iibinin walaa talaqow silac alaabta ha ka hor tegina xataa yuhbada biha ilaa la keeno alaswaaq jeeroo suuqa la keeno xataa yuhbada bihaa ilaa loo soo dhaadhiciyo oo lagu soo dejiyo alaabta assuuq suuqa suuqaha la ysugu yimaadee yaan kaymaha iyo jidadka iyo dekadaha iyo garoommada lagaga hortegin alaabta waa amnigiioo khalkhalay oo kale marka baycu اlbacdi cala اlbacdi waxa weeye qofkii oo yidhaahdaa waar hebelow hebel ma wuxuu kaa iibiyey gaadhigan ayuu kaa iibiyey waa intii aanay weli ikhtiyaarkii lagu jiro way go-aansadeen iibkii way dhammaysteen labadan qof maaha gorgortankii hore iyo musaawamadii iibkii bay labadii qof dhammaysteen muddadii ikhtiyaarka lagu jiraa marka uu yimaado wuxuu leeyahay gaadhiguu kaa iibiyey kaygana kana wanaagsan kana jaban ma sidaasaa dabeetana laba kaclayn buu bilaabayaa iyo xoqasho suu kii kale u tegaya markaasuu leeyahay adeer iga celi alaabta kaa celin maayo waynu kala iibsanaa ceeb iyo keen wax khiyaarkii jabe aba laysdilayba kana isku dirayna shuushadda ah dad kaleo ka iibsada ha raadsado suuqa ilaahay wuu ballaadhan yahay ninkan wax iibsaday intuu dul baxayo alaabtiina dee suuqii baa lagu sugayaa oo sicirkii ku go-an yahay oo dadkii ku kala qaadanaya lagu ballansan yahay laakiin meel wixii soo gelaya loo baahan yahayba midba meeshiisa in lagaga hor tago dee dadku soo hawlo ma laha dadku sow kalsoonidii ka dhaawacmi mayso alaabtii loo baahnaa sow lagama yaaba in la waayo ila wixii wuxuu casiis buu noqonaya wax markaa la isku eriyo labadaa arrimood buu xadiidka nebigu ku diiday calayhi الsalaatu wasalaam can abi hurayrata ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu nahaa wuxuu diiday can talaqi اljalab jalab waa wixii la soo waaridayo wixii soo degaya ayaa uu diiday in laga hor tago fain talaqaahu mutalaqin mid la kulmay haddii uu ka hor tago mushtarin oo wax soo iibsanaya fashtaraahu alaabtii uu soo iibsado fa saaxibu silcati qofkii alaabta lahaa bilkhiyaari ikhtiyaar buu leeyahay iidaa waradat isuuq alaabtii markay suuqa soo gaadho ee wax inay silan yihiin ee isweydaarsan inay kala kacsan tahay uu arko oo la khiyaameeyey igaba quluntabay noqonaysa ulaba kaclaynaya marka wuxuu leeyahay alaabtaydii aan kaa iibiyey waxba kama jiraan saacaddaa laga bilaabo sicirka suuqaan kaa siinaya waaye waanu idhahda haddii kale maxkamadda uga wareejinaysa marka laba dhib baa ku sugan qofkan isaga ah ee miyiga ka yimi ama debadda ka yimeen sixirka suuqa iyo isbeddelkiisa la socon waa la khiyaamayn karaa waxaa kale oo dhibku uu ugu jiraa dadkii magaalada sii joogay iyagana labadaba saa daraaddeed ayaa qofkaa dhexda u fadhiisanaya la diiday qofkana ikhtiyaar la siiyey marka waxay isweydiin la iibkani ma ansaxay marka hore mise ma ansixin waxay culimmadu u badan yihin u ansaxay laakiin waa waa wax gefahoo qofku uu ku dambaabayo caasi ku noqonayo inuu ansaxayna waxa u daliila dee waxaa lagu yihi ikhtiyaar buu leeyahay qofkani iibki iib sugmunbaa ikhtiyaar laga yeeshaa haddaanu iibku marka hore sugmin dee maxaa ikhtiyaar geli marka wax kala iibsataana iibkaasi sugmu ansaxo ayaa la yidhaha lahu likhtiyaar idan markaa ikhtiyaar buu leeyahay waxay ka turjumaysaa iibkaasi u ansaxay culimaduna saasay u badan yihin wax badan baa iibku ansaxa ama mucaamaladu iyadoo qofku xaaraan uu ku dhacay qaala sufyaanu axadu ruwaatihi waxa uu yihi xadiidka raggii warinaya mid ka mid isagoo fasiraya laa yabic bacdukum calaa bayci bacdin waxa u jeedaa an yaquula waanu idhaahdo qofkii faduuliga ahaa ee digdiglaha ahaa inna cindii agtayda waxa ah khayran minhu alaabtaa uu kaa iibiye mid ka wanaagsan baan hayaa bicasharatin toban baan ku hayaa hadduu shan iyo toban kaa siiyey shan iyo toban buu kaa siiyey kaygu waanu ka fiican yahay waana toban labadaa meelood buu ka ataagaya ama wuxuu leeyahy wuu ka fiican yahay ama wuxuu leeyahy waa isku mida waa ka jaban yahay dhulkay kaga dhacaysaa markaa qof waxaa la yidhaahdo dee suuqana sicirkaasunba haga baabu fi nahyi can laakiin marka musaawamada lagu jira maya marka alaabtii suuqa taallo ee uu kani baayacayuu kordhinayo ee uu leeyahay ninkii alaabta lahaa oo arrintaa ku bixin maayo yaa kordhinaya dee waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii uu iibinaya alaabta ee lahaa kolba yaa kordhinaya ee markuu alaabta u iibiye lacagtii u lahaa adugu siduu ugu shaqaysan la u sameeyey baabun fi nahyi can inajs isku erigaa la diiday ama waxaa la yidhaahdo mafilisaad iyo waxbaa la odhan jiray can abi hurayrata qaala qaala rasu qaala qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu waxau uhi laa tanaajashu ha isku eriyina marka isku erigu alaabtii inuu kani kordhiyo kanna kordhiyo kanna kordhiyo wax la diiday maaha laakiin waxa weeye qofkii oo baayacaadii gala iibna aanu jeedin iibna uma jeedo najsiga kaasaa la yidhaahdaa kan kalena musaawama baa la yidhaha baayacaad sayladii buu soo gelayaa dadkaasunbuu nashuushad la dhex gelayaa midna afkuu ka weynaynayaa midna alaabtu ka eryayaa shaygii boqolka la siisanayey ayuu kii iibinaya u imanaya wuxuu le labaan kaa siisanaya hadduu mid kale labadii gaadho wuxuu le anaa saddex boqol kaa siisanaya dee ninkii markaa alaabta boqol iyo kontonka ahayd lagu gaadhsiiye saddex boqol uu iska dhaqaajiyey wuxuu hi maa bisha waa meel lagu waasho waxba la iibin maayo kii saddexda boqol ku baayacayna nin wax iibsanaya ma aha kii alaabta watayna saddexdii boqol buu ku doonayaa suuquna saddex boqolba ma joogo dee markaa mid afkiibuu ka weyneeyey midna alaabtiibuu ka eriyey ninkan isaga ah meesha wuxuu ujeedaa waa kala dhaqaajiye marka kaasuu ibtilaysan yahay diisaa lagu ogaado waa in la xidhaa daalin wey baabun fi nahyi an yabiica xaadiru libaad waxaa la diiday reer magaalku inuu reer miyiga wax u iibiyo can ibni cabaasin qaala nahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu diiday an yabiica xaadiru libaadi mid reer magaala inuu mid reer miyiga wax u iibiyo faqultu waxaa idhi bu ihi ibnu cabbaas ardagiisii baa su-aalay ibnu cabbaas oo wuxuu idhi maa yabiicu xaadirun libaadin intaa macnaheedu waa maxay maa yabiicu ma iibinayo xaadirun libaadin nin reer magaali reer miyi waxba uma iibinayo macnaheedu waa maxay maada istifaamiyana waa laga dhigi karaa qaale wuxuu ihi laa yakuunu lahu simsaaran dilaal yuu u noqonin macnaheedu weeye can anas bni maalikin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala laa yabiicu xaadirun libaadin uma iibiyo bimacnaa yuu iibinin waa khabariyatun lafdan insha'iyatun macnan haadihi ljumla wain kaana akhaahu aw abaahu walaalkiiba ha ahaada ama aabbihiiba ha ahaadee nin magaalo joogaa ku miyi ka yimi waxba yuu iibinin can anas bni maalikin qaala kaana yuqaalu waxa uu ahaa arrinku mid la yidhaahdo laa yabiicu xaadiru libaadin baa yeedhi jirtoo jirtee wakhtigii nebiga wahiya kelimatun jaamica waa kelmo guda ballaadhan bay ahayd buul laa yabiicu lahu shay-an walaa yabtaacu lahu shay-an saasaa lagu fasirayoo waxba yuu u sii iibinin waxna yuu u soo iibinin saasaa lagu fasiray can jaabirin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa yabiic xaadiru libaadin cilladii buu sheegay markaa nebigu u diiday waxau ihi daru wadarunnaas war dadka iskaga taga يرزق الله إلهي هأرثاقه بعضهم قاركود من بعض بركة كلا الله كأرثاق تن الله كلا أرثاق إسود دايب هاي سهشئه marka ciladu maadaama caynkaa noqotay waxa weeye qof wax laga macaashi lahaa xadiidka markaa si aad u fahamto xadiidkan dambaa fura kuugu noqday waxa weeye qof laga wax laga faa'iidi lahaa ood feenka ka dhammayso feenka ma taqaana maxaa laftii laga cuni haddaad diirato diirato dabka geliso kun jeer ood feenato waa saas weeye waxaa jira waxa la yidhaha sicrulyowm dilaalkan si dilaal lama diidana iibna lama diidana qof reer magaalo qof reer miya waa uu idin karaa laakiin sidan uu nebigu sheegaya cilladan baa meesha taala wuxuu kala dagaalamayaa innaba in wax laga helo wuxuu la dagaalamayaa wixii loo yaqaana sicr alyowm sicirka maanta ayuu la dagaalamayaa waa nooc shabaha ixtikaarka la diidee soo socdoo kale dadkii alaabta ka yimi ee baadiyaha ka keenay ayaa wuxuu leeyahay maanta waxba iibin maysaa aniga alaabta ii dhibaysaan halkanaynu dhigaynaa si yar yar baan u iibinayaa inta tafaariiqda in la eg wax kaa baxsanayaa ma jiro wax lagaa macaashayaa ma jiro adaa u macaash badanaya aniguna alaabtani guddaa ma sidaasa dee bal waaye qabo marka waxaa laga yaabaa nin maanta noqon lahaabaa berri joogayo saa dambe joogayo isagiina adhigii ka lun dadkii kasii daba qaxweyn lahaana ku haraade waxaan oo dhan kana kala kiciyey marka waxaa la doonayaa qofkan inuu maanta intuu alaabta iibiyo sicr alyowm ku iibiyo inuu isna iska shaqo tago kuwa berri iyo saa dambe sii iibinayaana dee in yaroo dulsaara ka helaan ila sayladii cid iman maysa haddii waxba la kala macaashi waayo darunnaasa yarsuqu allahu bacdahum min bacd marka waxaa la diidayaa macaash faaxishaho foolxun in dadkii lagu dulbuuxiyo sida qofkaa ka hortegayoo kale uu samaynayo kaa waa la diiday waxaa kaloo la diiday ku isaguna macaash la dirira oo dadka feenka ka idlaynaya labada wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan uma dhexdhexaadayna wax waliba dhexdhexaada qofka waa inaad u ogolaataa wax iibinaya inuu wax macaasho laakiin dee aanu ku raabsanin oonu ilaa cirbaha ku ruugin marka boqolkiiba konton hadduu kaa macaashayo ogolaan maysa boqolkiiba shan hadduu kaa macaashayo waa inaad ogolaato leanno adiga laftigaagu ma hayn kartid alaabtan ma wadi kartid muddadaa uma sabri kartid waxa laga yaaba kharashka alaabta iyo noolahan aada haysay xoolaha inuu kharashkiisaba noqdo intuu kaa macaashayo islaamkeenu saasuu diin dhexdhexaada u yahay waxbaad iibinaysa ogolow inaad macaashto iyo in lagaa macaasho labadaba laakiin kala kaca iyo kala fogaanshahaasaa la diidaya raxima allahu imra'an samxan idaa baaca waida ishtaraa waida iqtada ducadaasaa dhacdo nebigu wuxuu leeyahay alla ilaahay u naxariisto qofka saamaxaada badan markuu dadka wax ka sii iibinaya macaashka u ogol iyo markuu wax ka soo iibinaya sicir fiican kaga iibsada markuu amaahda ka qaadanayana u nafisiya ama waxu daaya saasaa loo soconaya nidaam ka wanaagsan ma jiro baabu man ishtaraa musaraatan fakarihaha waa qof iibsaday neef musaraada neef lasoo darariye weeye kadibna iska nacay wuu celin karaa wey waan tasriyadu waxay u dhacdaa had iyo jeer biyaha waxaynu yidhahnaa marka maala biyaha la isla sugo la isla sugo la isla sugo ceelka ka soo imanaya maxaa la yidhaha waa la maaxiyey maax maaxda aada isla sugayso ayaa tasriyada la odhan jiray halkanna maaxdii unbaa gaaxa imikana oo marka neefkii xoolaha aada maaxiso aynu inagu nidhaahno waa la gaaxiyey marka adigoo soo gaaxiyey dadkii inaad ka iibisaad neef candho weyn tusisaad tidhaahda wuu caana badan yahay maanta waxa aad ka lista unbaad eegi dee laba hadhuubu ayuu maaragtay maanta ila saddex habeen baa lasoo gaaxiyay ayuu dhiiqayaa beridana rubc buu dhiiqayaa can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala rasuulku waxa uhi laa talaqw rukbaana lilbayc laa talaqw hala kulminoo ha ka hortegin arukbaana gaadiidka lilbayci idinkoo iib doonaya walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdi qof idinka idinka midii mid wax iibsanayuu ku dul iibini walaa tusaru libila waalghanam geela iyo adhiga ha soo dararinina ama ha soo gaaxinina loodii waxaa loo sheegi waaya carabta loodaa ku yarayd baa la yidhi marka luqaday fahmi karayaan buu kula hadlay waa se la mid faman ibtaacahaa bacda daalik qofka iibsada intii la soo gaaxiyey fa huwa qofkaasi bikhayri nadarayni laba aragtiyood iyo laba go-aan ka u khayr badan ha yeelo bacda xalbihaa intii uu lisay kadib oo intii aanu lisin ka horna dee maxaa muxuu ku ogaanayaa in la soo gaaxiyey wuxuu ku ogaanayaa de inuu liso horta ilaa caalimulgeyb maahe diradiraale u ogaanaysa hadduu mid kale yidhaahdo war hoy ha isku lisin waa la soo gaaxiye dee bal horta aan hubiya weye horta aan liso caawa berrina eego marka bacda an yaxlibahaa waa sidaas fain radiyahaa hadduu ka raali noqdo amsakahaa ha iska haysto wain sakhidahaa hadduu karaahiyaystana raddahaa ha celiyo wasaacan min tamrin iyo laba kiiliyo bar timira sidaas weeye oo neefkaa la soo gaaxiye wuxuu u dhigmaa laba kiiliyo bar timira xataa kaash lama sheegin laba kiilo iyo badh adugu ama saaca raashinka uuna had walba qiimihiisuu iska wata waxa qiimo dhaca waa lacagta laakiin raashinka iyo xoolaha nool iyo dahabka iyo waxyaabahaas waxyaabaan qiimo dhicin bay ku jiraan marka had walba timirtu waa inteedii raashinku waa intiisii caanuhuna waa intoodii waa isla wada cunna un cabid iyo iyo cunnaba saasaa loo xadiday marka neefkii kolkuu arkay in la soo darariyey oo intii uu xalay ka lisay saaka uu dhiiqi waayey iska bismilayso wuu odhan karaa wuu iska daysan karaa ila isagay ka godaaye hadduu doonana xaq wuxuu leeyahy si degdega intaanu sii haynin inuu iska celiyo can abi hurayrata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala man ishtaraa shaatan musaraatan fahuwa bilkhiyaari alaaata ayaam saddex maalmood baa la siiyey in shaaa raddahaa hadduu doono uu iska celin wa saacan min dacaamin iyo raashi laba keeliya bar raashina laa samraa'a tacadcad maya qamadida quruxda badana cadcad ma aha laakiin wuxuu ku dari doonaa raashinka caadiga ah raashinka qiimaha badan maaha laakiin waa raashinka iska dhexdhexaadka can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam man ishtaraa hanama musaraata ixtalabahaa uu lisay fain radiyahaa amsakahaa wain sakhidahaa fafii xalbatiha halkeedaa mar uu lisay waxaa ka waajibaya mar labaad inuu waxaa ku waajibaya saacun min tamrin marka saddex khiyaarkan wuxuu haystaa qof saddex maalmood waa khiyaarulcaybka baabkiisiio qofku haddii alaabtii ceeb ku arko dee ilaa saddex casho ayaa loo ogolaa inuu soo celiyo aan ilaahan khiyaaruceebkii maaha khiyaarkii shardiga ilaa saddex cisho waxaa si kolka loo eego dee uu ku jiraa neefkii tijaabo waa laga yaabaa inuu idhaahdo war maanta malaha meel wanaagsan baanu daaqin bal caawana ku eeg war miyou yaro xanuunsaday talow bal ku eeg haddana baabu fi الnahyi can اlxukrati waa ixtikaarki ixtikaarkuna waxa weeye shay ummaddu u baahantay oo dhuuniya ama baahida loo qabaa aada u badan tahay oon laga maarmi karin oo uu qofku istoorkiiyo bakhaarka ku qufusho oo uu idhaahdo waan kaydinaynaa waan haynaynaa ilaa uu aada u qaaliyoobo dadka markay naftu qabatee aada u qaaliyoobaan baynu soo saari oo boqol kiiba saddex boqol baynu ku dhufan tujaar deg dega baan noqonaba eh qaar badan ba ayna daba socda haynaga hadhaanbae saasuu ku leeyahy marka ummaddaa laga qaban an haddii markaa alaabtii aan loo baahnayn oo alaab dee hunguriga ku xidhanba aanay ahayn dee dhib ma leh ilaan dadkuu dhiman maayana waa ikhtiyaar waxna waxa weeye waa daruuriyaad xaajiyaad kamaaliyaad baa loo qaybiya nolosha insaanka wax waa daruurigiyo waa wixii loo dhiga loo dhimanayey waxna waa wax xaaji ku xaaja ku xidhan tahay oo baahi jirto waxna waa dhammaystirka iyo dhaldhalaalinta iyo quruxda nolosha saasay u kala duwan yihin can macmar bn abi macmar axadi bani cadiy bni kacbin qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam laa yaxtakiru ilaa khaati dambiile ayuunbaa ummadda kay wax ka kaydsada oo ixtikaarka waxa la ydhaha sameeya ixtikaar ixtikaarkiida markaa u dhaadhaceen qaala mxamed ibnu camri axadu ruwaatihi faqultu lisaciid ibni musayib shaykhi waxaan ku ihi fainaka adigu saciid ibn musayibow taxtakiru hadda ixtikaar baad samaysaa qaala wuxuu ihi waqaala macmarun qaala wuxuu ihi saciid ibn musayib baa wuxuu idhi wa macmarun kaana yaxtakir dee sheekhaygii laftiisaaba isna ixtikaar samayn jiray maxaad aniga igu haysataa marka waxay idhaahdeen waxay ixtikaarka ixtikaarka saciid musayib iyo sheekhiisu samayn jireen waa kan soo socdee laguu sheegi doono ee wixii daruurigaa aan ahayn qaala abu daawuud baa wuxu uhi wasa'altu axmed bna xambal sheekhiisii waxa iyu weydiiye wuxu uhi mal xukra marka la diiday axmedow muxuu ahaa ixtikaarka qaala wuxu uhi maa fiihi cayshu nnaas nolosha dadku waa waxa ay ku xidhantay qaala abu daawuud wuxu uhi qaala alawsaaci imaamkii weynaana wuxuu ihi almuxtakiru man yactaridu suuq waa qofka suuqa hor joogsanaya ee suuqa socodkiisii iyo baahidiisii jidgoyn u gelaya qaala abu daawuud waxa yihi ixtikaarkiibaa lagu fasiraya muxuu yahy ilaa alaab o dhan inaanu ahayn kaana saciidu bnu lmusayib zaahidkaa caabidkaa weyni waxau ahaa nin shaqaystana uu ahaaye yaxtakiru nawa laftimireeduu dhigan jiray iyo walkhabaa walkhayda dheh ma khabad baa mise waa khayd khabadna malaa hadduu idhaahdana waa bahalkii malaa geydhaha iyo aan idhaahdo dhaameelka walb malaa se halkan kol haddii bazi la yidhi khayd bay u dhowday walkhayd iyo dunta iyo walbaz dharka waxyaabahaasuu dhigan jiray dhawahana malaa laftimireedana iyo bahashan waagada la yidhaahdo iyo waxaan balka laga saaray aada adag waxaa waa la tumi jirayoo raashinka xoolaha ayay hayd dee dharkii iyo duntii iyo waxyaabahaasina waxa weeyaan ya ha wal ha wal walbaza ha isaguna waxyaabaha kale ee markaa xooluhu ay cunaan markaa waa waxyaabaaan daruuriya daruuriyaadkii ahayn aynu soo sheegno wasamictu axmed bna yunus yaquul sa'altu sufyaana ayaan weydiiyey oo aqwaashii culimada iyo tafsiirkii ixtikaarka can kabsi lqati qatigu marka raashinka laga saaro intan bani aadamku cuno wixii soo hadha weeye ama bal ha noqdo ama bahashan kale buurbuurane waagadii wax laydhaah fa qaala wuxuu uhi kaanuu yakrahuuna alxukrata waxay ahaayeen kuwa karaahiyeysta kaydka wa sa'altu abaabakr bna cayaash baan weydiiyey faqaala wuxu uhi ikbisu kaa iska dhigo marka quudkii xoolaha kiisii dee laga maarmayo u egaan doonaa cawskii caadigaama ado calaa kulli xaal siiba bani aadamku waxa uu baahan yahay kaasay u badiyeen ixtikaarku inuu noqonayo casriba casri waliba waxa uu leeyahay waayihiisa wakhtiganaynu joogno waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood oo aan cunno ahayn inuu cunnadaba ka daraba sida iminka shidaalka oo kale iyo bukaanka daawadiisii oo kale shidaalka iminka haddii uu yaraado ama kala go-o islaam meel halkaa la iska fadhido tamaandho iibinaysa mid caana iibinaysa mid xaabo iibinaysa waxaasunbaa ku odhanaya shidaalkiibaa kacay ana waan kiciya alaabtii oo maxaa dhacay dee gaadhigan soo raaca oo alaabtan sii saara oo waan soo saara oo darawaliintii iyo kaariyadii baa nagu qaaliyeeyey annana waan idinku qaaliyeynay marka kii shidaalku waa basidhinka dewci annagana islaantiiba xagan kale naga haystee khalaas baabu fi tasciir waxyaabaha la diiday waxaa ka mid a jaangoynta ama joojinta sicirka in meel lagu xadido oo markaa mas-uuliyiintu ay yidhaahdaan waxaa halkaa ma dhaafin kartaan ama ganacsatadu intaysu yimaadaan qaar la ganaaxo oo la yidhaahdo halkaa ma dhaafin karti halkaasaynu ku iibinayna ku hay can abi hurayrata ana rajulan jaa ninbaa nebiga u yimi faqaala yaa rasuula allahi sacir nebi allow sicirka noocayin buuli oo sicirka suuqa jar faqaala markaa nebigu wuxuu uhi bal ma jarayo adcuu laakiin ilaahay baan barya waa musiibo inagu dhacday tadaakumka iyo sicir bararkaasi inuu ilaahay inaga nafisiiyo ayaan ilaahay barya bal waan kusoo ducayn buuri uma jaa'ahu rajulu nin kale ayimo ka tuurayo faqaala yaa rasuula allahi sacir oo dee kii horena nakiruhaa kan dambena nakiruhaa nakiro marka la soo celiyo hayra alwal baa la idhaha ina maca alcusri yusna baabkeedi kii hore ayimi ku labaad baa cabashadii soo qadibay faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi bal maya ma sicirka ma jarayo allaahu yakfidu ilaahaybaa hoosu dhiga sicirka wayarfac kor yeela wa inii la arjuu anugu waxaan rajaynayaa an alqa allah inaan ilaahay la kulmo walaysa liaxadin cindii iyadoo mid idinka idinka mid ihina agtayda aanay u oolin madlamatun dulmi qof dulmi iga sheeganaya oo le nebigaa dulmi iga galay iyadoonu jirin inaan adduunka ka tago oon ilaahay la kulmaa baan doonayaa ilaahay baa sicirka dallaco oo dejiya sidaa daraaddeed laa yajuusu tadakhulu fii xuriyati suuq suuqa xorriyadiisii baan la doonayn in la farageliyo ha iswado waa la istartamayaayoo markaasay meel hoose gaadhaysaayo mid walba uu xadidayo khasaaro khasaaro mid waliba iska ilaalinaya taasi baana laga yaabaa dad badan dee inuu nafiskuugu jiro marka sidaa loogu diiday mas-uuliyiinta uu nebigu dulmi ugu tiriyey dulmi buu ku tiriyey dulmigii dadkii mas-uuliyiintaana looma ogola shacabka lafdigoodana looma ogola markaa saasuu ku diiday rasuulku salى اllahu عalayه wasalam aadaabti weeye can anasin qaala qaala الnaasu yaa rasuul اllahi ala sicru sicir barar baa dhacay bay idhaahdeen fasacir lanaa dee sicirka noo jar faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam nebigu waxau ihi ina allaha huwa اlmusaciru ilaahay baa sicirka gooya alqaabidu albaasitu alraasiqu waa asmaadiisi mar hadduu daliil saxiixa ku sugmo ismigaasi ama sifadaasi waa loo qaadanaya inuu asmaada ilaahay iyo sifaadka ilaahay yahay isagaa sicirka gooya wax hoosu dhiga wax waasiciya ummadda arsaaqa wainii la arjuu an alqa allah waxaan rajaynayaa inaan ilaahay la kulmo walaysa axadun iyadoo qof aanu ahayn minkum idinka mida muslimiintiinna yudaalibunii iyaduu iga doonayo aanay jirin iyadoo aanu iga doonaynin bimadlamatin dulmi aan ka galay fii damin walaa maal dhiig iyo xoolo toona anigoo dhiiggiisa ku gafay iyo xoolihiisa ku gafay oo wax dulmiya ka galay iyadoo aanu qofna iga sheeganin inaa ilaahay hor tago ayaan doonayaa marka waxaa laga faa'idaya arrintan inay dulmita arrintan inay ka mid tahay arrimaha ilaahay waa laba waxaa saddexaadoo laga fahmayaa dhiigga iyo maalku inay siman yihin oo sidaad uga feejigan tahay dadka dhiiggooda inaad daadiso qudh iyo qoomba inaad waxyeesho saas isaga ilaalinayso xoolahoodana isaga ilaali haddaad xoolahooda xalaashato ood iska yara cuncunto ood iska daftafirto waxaad ka mid tahay adigoo sanka iyo dhagaha iyo gacmaha dadka jarjaraya oo kolba qaar dhan u jiidhaya unbaad ka dhigantay dadigaa aad la yaabsantay rasaasta ku hurgufayo nooc kala unbaa tay aduguna fii damin walaa maal aayadaha diidaya dhiigunbaa diidaya maalkiina in lagu tacadiyo baabu nahyi fi lgish waa waxa la yidhaahdo maxay musuq maasuq miyaynu odhan karnaa maxaa la yidhahdaa qishka wax isweydaariska caamayn iyo isweydaaris iyo musuq maasuq waxyaaladaa dadka loo qarinayo can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam mara birajuli yabiicu dacaama nin raashin iibinayuu nebigu soo maray fasa'alahu kayfa tabiicu wuxuu weydiiyey sideed u iibinaysa kayfiyadiisi uu yahay habka beeca waa inuu saxaabuu doonayaa taasina waxaa laga maarmaana dee mas-uuliyiintuna inay noqdaan dad xoraho aan kildhi madaxa kula jirinoo ummadda dhex mari karo oo fasaadka dhaqaalaha eegaya oo fasaadka akhlaaqda oo isku xukunka shareecada oo nolosha ummadda oo dad maruun soo booda oo salaamo inaanay noqonin laakiin dad ummadda la nool inay yihiin oo ka agdhow marka ummadduu dhex marmaraya ilaa hadhuurhkii iyo xera hadhuurdhii buu dhex marayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waaba sidaad waxu iibisaa buuri fa akhbarahu dee siduu u iibiyaabuu u warramay fa uuxiya ilayh telefoon rabbi baa ku xidhan nebiga waxaa nebiga loo waaxyeeday an adkhil yadaka fiihi gacantaada raashinka dhex geli intaana dhaafin kani waa sikalaysan yahaye fa adkhala yadahu fiihi gacantiisii unbuu dafsiiyey raashinka rasuulku fa idaa huwa mabluul mise hoostoo dhan baaba qoyaan fadhiyaa fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ninkii buu la hadlayo wuxuu ku yidhi war waa maxay waxani maxaa kale kaan ka dhigay aasuu yidhi roob baa ku da-ay markaasaan intii inta dushana dee way qallalantay inta hoosuna way qoyan oo haaye maa dadku ha iska arkay qoyaanka dusha soo marisid buuli man hasha laysa mina man hash dariiqadayada iyo sunnahayaga iyo hanuunkayagii ma hayo qofka qish ummadda ku sameeya ee caameeya dadka marka xadiidku sababtu ku yimi saasuu ahaa man qashanaa falaysa mina saasuu ku yimi waana caam qaaciido caama weeye oo qofka aan loo ogolayn gaal iyo islaam iyo xayawaan ciddaba inuu khiyaameeyo ama caameeye aan loo ogolayn kaana sufyaanu yakrahu haada tafsiira laysa mina laysa milana sa wuxuu odhan jiray annaga nala mid maaha muslimkayaga maaha in la ydhaha uu karaahiyeysan jiray saxiixulisnaadi maqduuc macnaha gaal weeye kuma uma badna culimmadu kumay fasirin laakiin waxa weeye akhlaaqdii iyo hadigii nebi maxamed ma hayo tubtii wuu khilaafay iskaba ashahaato daa'iraddii islaamkabaha ku jira laakiin wuu maroorsan yahay waa xag jiraa dhinac buu u socdaa weeye hadigii iyo sunnihii nebiga iyo nas udanayntii dadka ma hayo weeye wallahu aclam